hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee soodna oo dadaal xoogan ku bixinaysa yaraynta saameyntii ka dhalatay abaartii alniina ee ku dhufatay dalka ayaa gargaar bini-aadannimo oo isugu jira noocyada kala duwan ee raashiinka gaarsiisay magaalada laascaanood ee xarunta maamulka kumeel gaarka ee ss khaatumo deeqdan oo loogu talagalay ku dhowaad labaatan kun oo qoys oo ah markaasi dadka nuguleh ee ku nool gudaha magaalada laasacaanood iyo deegaanada ku xiran ayaa lagu wareejiyey maamulka ss khaatumo deeqdan ayaana horay markaasi dowlada soomaaliya waxaa ugu deeqday dowladda shiinaha ugu horeyn agaasimaha guud ee hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma cabdirashiid maxamed xasan ayaa ka warbixiyey gargaarka ay gaarsiiyeen maamulka kumeel gaarka ee sisi khaatumo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygii noo hirgeliyey maanta shaqadan aan u taagannahay magaalada laascaanood oo ah macaawino aan ka keennay dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ah agaasimihii guud ee hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxaan maanta bartan u taaganahay in aan wareejiyo raashin shan boqol oo tan ah oo aan ugu tala galnay dadka ku nool maamul goboleedka s c khaatumo oo loogu tala galay dadkii ay saamaysay abaartii iliino iyo iyo colaadihii ka jiray deegaanadan sannadihii lasoo dhaafay markii ugu horraysay ma ahan oo ay hay-addu ay keento raashin noocan oo kale ah waxaa jiray dhowr jeeroo hore waxaa isna deeqdan la gaarsiiyey ka mahadceliyey agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka s c khaatumo doctor jaamac waxaan halkan maanta u taagannahay inaan la wareegno mucaawimo mucaawimadaasoo ka timi ama ina soo gaadhsiisay hay-adda sodma maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed isla markaasina kaashanaysa oo soo marsiisay ay soo marsiisay dowladda jaynaha raashinkaas oo ah shan boqol oo tan oo raashin ah marka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo guddoomiyaha maxamuud macalin iyo dhammaan howlwadeennada hay-adda sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dowladda jaynaha oo na soo gaadhsiisay mucaawimadan aanu aad ugu baahnaayeen xiliyadan dadkayagu maadaamaay dhibaatooyin badan oo ay ka jiraan deegaanada dagaallo faara badan iyo barakac iyo howlo badan ay ka jiraan sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka sc khaatumo oo door weyn ka qaatay inay timaado ama arrimahan nimadho dhalaan isagoo dalka ka maqan oo shaqo uun maamulka ugu maqan